faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee raadiyaha cadaados haakana waxaa ugu dooroon xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland oo sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo lala damacsanaa in lagu dilo soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay kordhinta taageerada soomaaliya ay siiso qaramada midoobay xildhibaanada galmudug oo la sheegay loo diiday kaarka aqoonsiga kadib markii lagu xujeeyey inay u codeeyaan musharaxa ay wadato dowladda federaalk soomaaliya faahfaahinno ka soo baxaya diil kooxo hubaysan ay ka geysteen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaadad dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo
khamiisa taarikhduna ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil oo la dabacsanaa in lagu dilo waryahayga haashim ayaa warbixinta warka inoo sii qaadaa dhigaya xildhibaan faarax maxamed dalmar oo ka mid ah golaha wakiilada puntland ayaa sheegay in xalay rag hubeysan ay weerar ku soo qaadeen islamarkaana ay rasaas ku furayeen ha yeeshee uu ka badbaaday xildhibaanka ayaa xilliga la weeraray waxa uu gaari kaga degay gurigiisa hortiisa balse ay rag hubeysan rasaas ku fureen waxa uu sheegay inuu ka badbaaday rasaas dhowr ah oo lagu furay gurigiisana uu galay guddoomiyihii hore ee gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne kana mid ah golaha wasiirada puntland oo tegay hoyga xildhibaanka la weeraray ayaa sheegay inay arkeen raadadka raggii weerarka kusoo qaaday xildhibaanka xildhibaan faarax maxamed dalmar ee xalay weerarka lagu qaaday oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada garowe ayaa waxa uu ka soo horjeestay xilka qaadistii guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee puntland oo uu sharci darro ku tilmaamay sidoo kale uu eedayn u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash
faahfaahiino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil xaalayto ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda soomaaliya ayaa xaalayto degmada shibis ee gobolka banaadir waxa ay ku dileen nin la sheegay inuu saaraa mootobajaaj dad goobjoogayaal oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaay sheegeen in dilka uu ka dhacay agaarka iskuulka magaalada muqdisho gaar ahaana degmada shibis islamarkaana askariga halkaasi ku sugnaa uu toogtay ninka saarnaa mootobajaajka ninka la dilay ayaa wararka waxay sheegayaan inuu watay qoriga ak hase yeeshee uusan wadan dareyska ciidanka goobta uu falku ka dhacay ayaa waxaa ku sugan askar ka tirsan ciidanka booliiska dowladda islamarkaana halkaasi ku leh bar kontarool oo gaadiidka noocyadiisa kala duwan lagugu hubiyo ilaa hadda lama oga sababta loo dilay ninkaasi hase yeeshee waxaa la xaqiijiyey inuu watay qoriga ak qaramada midoobay iyo soomaaliya ayaa ka wada hadlay kordhinta taageerada qaramada midoobey ay siiso dowladda federaalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya danjire axmed ciise cawad ayaa magaalada muqdisho kula kulmay ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ahna xiriiryaha qaramada midoobey islamarkaana iskuduwaha arrimaha bini-aadamnimada ee howlgalka kaalmaynta qaramada midoobey ee soomaaliya ee anson danjire cawad iyo aadan cabdul malu ayaa ka wada hadlay xoojinta dadaalada lagu doonayo in lagu sameeyo iskaashi waxgala iyo taageerada hay-adaha si kor loogu qaado heerka gargaarka bini-aadamnimada iyo barnaamijyada horumarinta soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa qaramada midoobay uga mahadceliyey taageerada joogtada oo ay had iyo jeer siiyaan dowladda federaalk soomaaliya halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaan ku leenahay internetka ee w w radio cadaada com qaar ka mid a xildhibaanada galmudug ayaa waxay sheegeen in loo diiday kaarka aqoonsiga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyey xubno ka mid ah xafiiska ra-iisul wasaaraha ay diideen inay bixiyaan aqoonsiga islamarkaana loo sheegay in mid ka mid a musharaxiinta guddoonka baarlamaanka ay doortaan marka la siiyo kaarka xildhibaanada ayaa waxay sheegeen aysan haysan wax aqoonsiya oo ay ku aadaan ama ku aadan caddayna inay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labaad ee galmudug walaac badan ayaa laga muujiyey sida lagu kala aqoonsan doono xildhibaanada iyo dadka caadiga ee xilliga doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug musharaxiinta xilka madaxweynaha galmudug ayaa maalinimadii shalay ahaa sheegay dhankooda ay xildhibaanada aysan haysan wax aqoonsiya oo dhibaato badanna lagu hayo wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in xildhibaanada shuruud looga dhigay doorashada mid ka mid a musharaxiinta xilka guddoomiyaha baarlamaanka kadib loo ogolaan doono kaarkaasi aqoonsiga xildhibaanada galmudug ayaa maanta dhegaysanaya khudbadda musharaxiinta guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug maanta oo khamiisa ayaa la filaya in xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug ay dhegaysan ay dhegaystaan khudbadda musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug musharaxiinta isdiiwaan geeyey ee ku tartami doona xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo gaaraya toddoba xubnood ayaa shalayta isdiiwaangeliyey iyagoo sidoo kalena gudbiyey taariikh nololeedkooda saddex musharax ayaa waxay u taagan yihiin qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka kuwaasoo kale ah xildhibaan maxamed nuur gacal xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan iyo cabdulaahi axmed calisow sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka galmudug ayaa waxaa u taagan afar musharax oo kamid ou ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee labaad maxamed sheekh axmed maalin maalinta beri oo jimca ayaa lagu wadaa in magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug u qabto doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug waxaana aada loo adkeeyey ammaanka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiinayay saaxiibkii haashim ayaa warka soo saaray isla asaga ayaa gala qayb qaatay intaa warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyo cadaadu xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaadu xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyo cadaadu wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaadu xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan